shirka wada tashiga oo ahaa mid qaybaha bulshada galmudug lagu kala dooransiinayo nooca doorashada noqonayso habka loo soo xulayo xildhibaanada imaan doona ayaa qaybihii bulshada iyo mas-uuliyiintii galmudug ee ka qaybgalay kulanka isla qaateen in waktiga oo yaraysan suurtagal ahayn hirgelinta nidaamka xisbiyada iyo in la helo doorasho qof walba iyo codkiisa ah hase ahaatee ay ku talinayaan xildhibaanada imaan doona laba kun iyo lix iyo toban lagu soo xulo habka qabiilka ee lagu soo xuli jiray dowladihii ku-meel gaarka ahaa iyo dowladda federaalka ee hadda jirta maymuun cali nuur geefane guddoomiyaha haweenka galmudug oo kamid ahayd ururadii haweenka ee ka qaybgalay kulanka ayaa v o a u sheegay in bulshadii ka qayb gashay kulanka ay ku taliyeen xildhibaanada lagu soo xulo habka qabiilka waxaan isku raacnay fikradeenna markaan soo darsanay four point five annagoo sababaynay maadaama faragelin shisheeye ay nagu jirtay si cid walba ay isaga dhex aragta meesha sida dadka minoritiga laga tirada badan yahay dadka aan degmooyinka lahayn dadka aan macnihii muuqda ee mudan haddana aan wax looga ogolayn ayaan ku cabirna waxyaaba badan ayaan ku cabirna inkastoo kala soo jeedinta kulanka aysan noqonaynin mid lagu hagi doono doorashada laba kun iyo lix iyo toban dhacaysa hase yeeshee talooyinka kulankan ka soo baxa ayaa la geyn doonaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan cusmaan masagawaa waxa uu tilmaamay in mas-uuliyiinta galmudug ay qaadanayaan talada bulshada galmudug laga aruuriyey taasi oo noqonaysa nidaamka qabiilka laba kun iyo lix iyo toban xildhibaanada lagu keeno
ra'yiga sidaan kuu sheegay dadka aan hogaanka unahay oo mas-uulka unahay aaraadooda maanta marka la cabiray waxay u badan tahay four point five iyagana taasaan ku hogaami doonaa hadii ala yidhaha bulshada galmudug waxay u badan tahay xilligan la joogo inay laga inay yacni ku haboon tahay in qaabkan lagu dhamaystiro maadaama ciladaha kuwa kaleetood qaababka kaleetood ay markaas u caddahay ama ay la tahay waxaan isla hadeer la jaan qaadi karin masagawa ayaa sheegay sababo fara badan oo dalka ka jira aysan suurtagal ka dhigaynin xilligan in la qabto doorasho qof walba iyo codkiisa qodobadu way badnaayeen ergey heer qarana in la sameeyo oo oo nidaamka axsaabta ma suuroobi kartaa xisbi markay tahay dalka mindhidmo gobol ilaa tuulo inuu jiro waayo oo dadka codkooda iska xor ay u dhiiban karaan taasina inaanay dhici karin dowladda dhexe ayaa sheegtay ee federaalka ah maamul goboleedyada oo kaleetood waa barnaamij weli curduna aasaaskiisuna aanu ka fogeyn in qaabbeeleed loo shaqeeyo waayo dowlad goboleedyada waxay ka dhismeen beelaha deegaanka ah degmooyinka dalka oo dhan maanta lama wada tigi karo oo kulligooda yacni kuma jirto gacanta maamul goboleedyada farsaamo galmudugana degmooyin badan waxaa naga haysta weli shabaab inta laga xoreynayo lama oga inta ay qaadanayso wasiirka wasaaradda haweenka galmudug sahre colaad ayaa ka jawaabtay in kulanka lagu soo hadal qaaday qoondada dumarku ka heli karaan doorashada soo socota haa waa lagu soo qaaday qoondada boqolkiiba soddon ayay marka waxaanu jecelnahay ayay dhaheen inaanu ka badan ay haysaan laakiin ilaa hadda waxayna qorshaha uu yahay boqolkiiba uu soddon inna loo ogolaaday marka wayna way ka badan kartaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo rajada aad ka qabtaan inaad ka helaysaan haa rajada aan ka qabno inay boqolkii soddon ka badanta ayaan rajeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo